أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم فاصل هذا كم فاصل كيول شلبي واي إيه، الدرس الخامس وثلاثون درس الصدن الشنات في أحكام الحوالة حوالة دي أحكامتي يا أنفصل يا كتعلوقيك درسك حوالة وللوريجياي أحكام الحوالة حوالة ما إلا رأي بفتح الحاء هذا لكره حوالة لر وحكي كسرها حوالة لرون والشيغي وهي اللغة ما إلا رأي التحول guro la ra ay intiqaalu intiqaala la ra intiqaal luuqadii wal guura waa la ra sheeg haddii nagla suubiyo meeli ka sugnaayo meel kale in wareega xawaale la ra luuqada xawaale ayaa la ra luuqada intiqaalkaas waay sharcigana may baa la reey xawaale sharc ahaan may la reey xaq نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه حق أن لجوريو محيلك كان أو دينتي لكلي آه لكوريجيو لانكلا سداد ما ترى سد لنا والسكلة لانكو لانكو دينكلا كان دينتي لكلي أن لانكلا دينكلي مركومة رأيني أو دينتي هذه إلا هايتي بقولك دولار هذه إلا هايتي hebel hebela boqolka lahaa hebel hebel ku qaaday boqolka ananka lahayeer kaasa lakii wareeji aad marku xawaali lare markan xaga la wareeji kii laka lahaya iyo laku wareejiyay ka kale oo usuuna laka dul wareega iyo lan wareegay markan arkaanga leta ishruud oo afar ah arkaantiya badanta may la reey muxiil kan wala wareejiyaa la ree muxaalo calayhina kan laka wareejaa la ree muxiilka kan deenta laka leey oo oo walaa wareejaa la ree muxaalo calayhina kan laka wareejaa oo deenta dimadiis laka wareejaa oo deentus laka roraa la ree muxtaalkan walaa oo way waaha oo qaadadaw deenta lewaa la ree ta ku dheef la ree taada kanka jarta iyo xawaalada oo sheeyka la wareejaa way xaqe ah afartan waaye isiigada shan shantan hoob siigada laka dara shanga nagdaas hoob siigada laka dar arkaantiya shantaasu marka kaasaa markun geeg fafaahiyaan faslun hada kan faslun kiwal shalbiya waay wa sharaa'idu lxawaalati xawaaladi shardiyaalshe arbacatu ashyaaa sheyaal shan e waay xawaalada shardiyaalshe shan shay waay walaslu fi mashruuciyatiha xawaalada mashruucnimadii ma asalan aha maa rawaahu lbukhaari wa muslimun can abi hurayrata radi allaahu canhu imaam bukhaari imaam muslim hadiis weriyaan abaa hureyre laku weriyi ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaal madalu lghaniyi dulmun qofkii taajirkahaay meermeerintiis dulmo waay rasuulka sala allahu alay wasalam xaqiilakalaha ini meermeeriyo qofka meermeeriyo dulmow faidaa utubica axadukum midkiina haddii la raahiyo calaa malii inkoobu haddii la raasiyo hebel hebelaa olan oo hoolagaan aad ku helo korto hebelaa aan deenka laha baku qaado haddii la ka er falya tabi ogolaado rahoyar lanka haddii ee lanka la kii wareejiyo hay lan oo hoolo leh hanti leh haddii usee oo aad xaqa aad ku helo korto haddii ay isuuni lankaasa haka laha baku qaado haddii qofka la er inuu iska wareego way rasuulka sala allahu alay wasalam haddama ilaka shardiga calaa malii inkoobu holeri maanaa lan helo karo wala aada leto oo lankan oo saheli kor waay haddii lanka lang eber aynu sub walan haysin ee kaas baab kale waayo fii riwaayatin waidaa uxiila axadukum axadkin haddii la wareejiyo calaa malii inkoo buuh laka wareejiyey falyaxtal ha wareego meeli ka wareego yari alimaamu axmed fii musnadihi imaamu axmedaa weriye marka malii in leeri qaniyin qaadirin calaa wafaa'i deyni waay malii markun lang oo awood in le waayo deenti laka wareejiy inuus awoodo koro marka sharaaida xawaalada afartaas waaye mashruucideedana kaasa markan wa sharaaid lxawaalati xawaaladi shardiyaalsha arbacatu ashyaa rida lmuxiili shardiga may mayba koowaad may waha arkaanta ma erneehi muxiil i muxaalu caleyhi i muxtaal i xawaalada i siigada shantan waaye muxiilka kan oo walaa wareejiya deentili kiliya lankala deenti ka wareejiya la ree waxaalo calayhi ninkan saddexaad waay muxutaalka ninkan walaaqaadaa waay xawaaladan xaquu siigadana oo wareejiyoog waay xawaaltu ilayka fi dima- min dimati ilaa dimati fulaan kaas waay وشرائد الحوالات حوالات الشرط يا أربعة أشياء شيء لا فرق واي رضا المحيل محيل كراد هاشديس واي وقبول المحتال محتال كنا أقول هذا شيء واي محتال كما يبلغ هاي هن كان أحق وقبول المحتال كان أحق الهاين هوب لوري جسونني أقول هذا وكون الحق حقنا هذا شيء واي مستقرا كوسقنا في الذمة الذمة كسون ولا لوريجوها لانكل كوريجوها يون kan horta oo wareejiyeega oo ini deen u sukuleeyey oo dimadiis ka sugnaatay mustaqri ah oo lanka muxtaalka aan sugnaatay ini eey waa sheyga waatifaaqu maa fi dimati lmuxiili walmuxaalu calayhi waatifaaqu maaga iswaafagow shay waaye fii dimati lmuxiili kan wala wareejiyaa walmuxaalu calayhi kan laka wareejiyaaw lamada deemood deenta oo kan wala wareejiyaaw laka leeyi ideente kan wala laka wareejiyohay korsheey oo ba deenta ku qaado lanka leey lamada deemood ini ini iswaafagaan alere ma iswaafagaayaan fil jinsi jinsigna iswaafagaan deheb ideheb fidle ifidle ini saas een waaye wal jinsi waa iska ani een waaye wal nooci noocna iswaafagaan isku jinsi isku noocni een wal xuluuli xaaladan iska deenta tiita deen xaalee muddo kirinaayeen markii hor haddii hayt lanka madeed ku qaadaasi tan kalena ini oo muxaalo calayhi ada kaletaana inayaan xaalahaat waay waa ta'jiili muddadana iswaafaqan haddii tan adalikiilay muddo oo tan la madleeyay madle haddii hayti taasna inayaan madlahaato in iswaafaqan taas haddii iswaafaqan xawaalada saasaka ansaas watabra'u may baabirinagdaase biha bisabi lxawaalati dimatulmuxiili kii oo oo deenta lakalahaayay oo markaan dimadiis ku wareejiyay lankale dimadiis ku wareejiyay kaasi dimadiisa birinagdaas marba haddii lanka xaga lahaayay muxtaalkee ogolaada ini lankaas oo lankan deentaka leey xag iskulahay ku qaada haddii mar ogolaada kan dimadiis birinagdaas waayo ku birinagdee kan ku birinagdee xag xagi ku birinagdee dimatulmuxiili ya birinagaas watabra'u mayba birinagdaasee dimatulmuxiili muxiilkii dimidiisa andeeni lmuxtaal muhtaalka kiili wareejiy deentitis aydan wayabrahu aydan almuxaalu calayhi muxaalu calayhi kan walaalka wareejaan usuunu birinagday mayka birinagday muxiilkii deentika lahay yaku birinagde ma'ana lamalanga deengaska lahayte maha kan kow deentilaka lahay haddii marba usu wareejiyo kii usu deentika lahay lanki usu deentika lahay ka wareejiy usu walmalan haay sidoo birinagde isla markaasna kan walaalka wareejiya usuuna oo baku qaado lileeyay haddii lankii usudeenta ka lahay lankii ka wareejiy markale deentitiis marracda kor usuun mabelay deentiis lankale yasiy wayatahawalu xaqu lmuxtaali daamit muxtaalkii xaqii shay muxtaalu calayhi dimadiisa yaka wareega marka hataa haddii in isku qaadada ulusaata min almuxaali calayhi bifalasi lankii of haddii iflaaso muflis nagdo nin laku qaada suurtagal waayto amboonhayna deentiiba inkari walilamade muxiilkii mahagnagda korus muxiilkii mahagnagda kor lee muxiilkii dimadiis berinagd walba makalews walow kaana almuxaalu caleyhi muflisan cinda alxawaala xataa madii iska wareejaay muflisaada hadii lafadaw wajahlu lmuxtaali falaa rujuuca lahu muxtaalkana jaal aydan ala muxiili marba mahagnagda kor markun aathaarta ku laazimaason taas waay laakiin walaa wareejiyay deentikilaha iyo birinagde kii oo walaa laka wareejiin usuuni deenti kankalaha ku birinagde walaa dhow may waaha ma bedel maan muxtaalkii oo deen leh oo muxaalu caleyhi deenka leh mar dambana mahagnagda kor muxtaalkii muxiilkii mahagnagda kor kii walaa wareeji mahagnagda kor intaas markan hawaalada axkaamtiya waay وشرائط الحوالة حوالة شرطيال شيء أربعة أشياء شيء لا فرق واي رضا المحيل كي ولا وريج راضها شدي سواي وقبول المحتال محتال كي إني أقولاد واي كان مركب محيل كمركي أو محال عليه وريجياو هرت محيل كأني رالي إيه واي مركي دينت اللي وريجياو yani wal israalinka ay xoog iga heer malku ku wareeji karo muxaa muxtaalkani aan ogolaad waay markii kaas heblo deenka laha ba ku qaada useer kaagna niis ogolaad waay xaqa oo liiska wareejiyo hayo lamada deemoodana ini lanka dimidiiska su muxiilka horta ini dimidiiska sugnaatay xaq sugnaadin ay saadla ermay bahay xaqaba haddii xaq aan sugnayn oo hayr mustaqirra us ay naftiisba kan usigaa wareejisma kaansaha waay haga la wareejaaw ani haadoy mustaqirran fi dhimma dhimada ninka sugnaado waay dhimma ka sugnaada leer may bahi haddii dhimid walka sugan ahayna ma ansaha waay oo shay laazim ah lanka lanka lahayna ma xawaala ma galaas shaygu shay likiliya lanka dhimis mustaqirka ani haad waay wal hatu ku baad ii waajiba doon ii wareeji ma dareeras wa kownul xaqi xaqi ahaado shay waay yaa shartiye mustaqirran kii sugnaad ini ahaaday fi dhimma ka sugnaad واتفاق ماغي وافقو شيء واي في ذمة المحيل محيل كي ذمديس واتفاق ما وافقو شيء لشرطيه في ذمة المحيل كان ولا وريجو ذمديس دينت كسوغن ايوال محالو عليه كان ولا لك وريجو دينت ذمديس كسوغن اني اسوافقان في الجنس اسكوافقان وا اسكو جنس اي ذهب اي ذهب فدل اي فدل يعني موردي موردي يعني ساس اني اتواي bariis i bariis bur i bur tamar i tamar ini saaseed waa noocin iska waafagaan isku noocna eyin wal xuluulu xaaladan iska waafagaan waa jinsiga kadibna nooc waay marka shangneef irin eh ee jinsigaas keeg maha hatana idaaley eh kii hor haddii shanglak lahaayay haddana shantiis idaaley haayaan kan kan maxaalo caleyg wala likliyaan ini shangneef oo hatana yoon idaaley noocaga markan hoosma dilan deg waa jinsiga laa ku deg والحلول حال لشرطية واي ح والحلول حال مثلا إسوافقان واتفاق ما إسوافقوا شيء واي في ذمة المحيل كان ولا وريج أو ذمديس والمحال عليه كان لك وريج أو ذمديس أحادي في الجنس جنس في شيء إسوافقان والنوع إسوافقان والحلول حالة إسوافقان والتأجيل تأجيل كإسكوافا مدة مدة هذه كوشون مدة أي كوشون حال أي ما إسكوريجي كر وتبرأ ما يببر نقداس بها بسبب الحوالات حوالة هو بهرج لسببتي ما يكبر نقداي ذمة المحيل كي ولا وريجياي أو دي مدينك كوات هاي ذمدي سبر نقداس فاصل هذا كان فاصل كي ولا شلبيا واي في أحكام الضمان ضمان كي أحكام تسام فسلي كان ضمان أحكام تس ضمان ولا ضمان أحكام تس ضمان كما يبالي هاي هم مصدر ضمنت الشيء ضمانا يا له ضمنت الشيء ضمانا إذا لغة أهان واي إي مصدر كاسم الله كوي إذا كفلته هذا هذا كفالقات ضمنت الشيء ضمانا إذا كفلته ما هذا الشيء كفالقات وشرعا ضمان ما يلا هاي شرعا مصطلحا التزام ما في ذمة الغير من المال إن لز هذا لازم ستول رأي والقف كلا لك لي دين إيه هول قف كلا كرشي هذه أول لك لي إني هذا لازم ستو أني أني ديبي هذا تو ضمان تواي كاسل رأي التزام ما في ذمة الغير من المال ضمان كشرط شيء ما إلا شرط أي لأنك ولا ضمانة وإن أهلية التصرف لان تصرف مؤهلا اني هذا تصرف كور مكلف يعني بالغ عاقل اني اي واي او لك امن كور كاسا وضمان كور لكن سبي مجنون يو قف ناقص ولا ضمان كور فاصل هذا كان فاصل كي شلبيا ويسه ضمان الديون ديموغي ضمانه شويه انسه ديونتي المستقرة سوناتي في الذمة ذمتك سوناتي ذمك سونات معنى دين اه إذا علم هدي لأغيا لأغيا قدرها قدر الديون الدينت قدرش هدي الأوغي واي دينت ولئت هدي الأوغي ما دليل nga حديث وريايان إمام بخاري كوري لما كون بغل هدون السيدات إيو سلامة ابن الوق أكوى عن لكوري رضي الله عنه قال سلامة مهري كنا ما أحانا إرهي جلوسا هاني فدي عند النبي صلى الله عليه وسلم نو محمد رودس إذ أتي بجنازة مايلن لكوي ارهي نبغي جنازيلن لكوي إذا أوتي بجنازة أوتي بجنازة جنازيلن لكوي فقالوا ميرهينا صلي تكوي عليها قرشي يا رسول الله فقال رسولك إلهي ميرهي هل عليها دين دين لك اللي جنازيلن قالوا ميرهينا لا دين ملك له قال ميرهي فهل ترك شيئا ولا كتبه رسولك صلى الله عليه وسلم يا ساتله ولا كتبه حوله قالوا ما رأينا دتك ودي جنازة ودي لا حول مكتبنا فصلى عليه ديننا ملك له حول مكتبنا وكتكدي ثم أتي بجنازة أخرى جنازة كلا لكوي رسولك صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا يا رسول الله صلي عليها قرشك تكوي قال ما رأي هل عليه دين دين لك ليا قيل ما رأي ما رأي نعم دين لك ليا gaala meerey fahal taraka shay-an wala ku tabay gaalu meereenaa halaathata danaaniira diinaaryaal sede sede diinaara ku tabi ya ku tabi hoolaya ley fasallaa calayha nabi korshe ka tukudi uma utiya bihalaatha janaaz sede hadalla lakooy fa gaalu meereenaa sallii calayha korshe ka tuko yaa rasuul allah gaala meerey hal taraka shay-an gaalu laa walma ku tabn hoolama dhaafno قال مري فهل عليه دين دين قال لك لي قالوا مري هنا ثلاثة الدنانير سيد الدينار قال لك لي قال مري صلوا على صاحبكم صاحبك إن كتوك ذا النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما كتوك ذا ما أنا شيء ميل اللي وذا ها تاس ميل كوذا كساسة إذا علم قدرها ما أنا شيء ساس معناه ثلاث دنانير كتاب مال أنا سيد الدينار قال لك لي لري ضمانك مركوم دي سيدي لك لي لري النبي صلى الله عليه وسلم ana maka tukada isanka tukada dadkii ari hoolo elaan laka gudaawna maleelanka deentay leema miidka maadi laka tukada in la hubsado in deen laka leeyin xaq binaadan laka leeyin kala abuga taadilan leeraa meere mahlu shaahidka waa kana markun salli calayhi yaa rasuul allah ilaahay rasuul sheegow meydkanka tuko eri waa calaya deynuhu deentis ani korkee ta ani gudee waari sideed diinaar rikle ani ku dhiibe fa sallaa calayhi nabag markaasa ka tukudi markuntaas ma etaaha duyuunta oo deenta ah in la gudo yaa ansahaas in la dhamaan haddii gadarsheeba la ogi sadagataadaba sadiidaas diinar an dhamaan wa cinda anasaa'iyi imaamu nasaa'i agdiis may ahaatay xadiid imaamu nasaa'i weriyaa may ahaatay he xadiid imaamu nasaa'i weriye yaa may ahaatay afar juska afaraad lihidun ishan qaala nabiyu sala allahu alay wasalam meerhay bilwafaa qaala bilwafaa'i fasalli calayhi rasuulka ilaahay ey haada alcahdu calayka antafii bihi maanaa aniada oofid ya korka ahaa bilwafaa yani ballan ah wa cinda ibni maaja faqaaluu abugataada ana atakafalu bihi yaa rasuul allah ani ku kafaal qaade wayusta'nasu lihaada maybaa wehelsadeey biqowlihi tacaala ilaahay goolshay ya kanna yaa wehelsadee hadiidkan waliman jaaa bihi lanki lakooy ximlu baciirin neefka rorsheeley nabilaahi yuusuf yasaasari calayhi salaatu sala liikhwatihi wa ana bihi zaciimun anina ani kafiil ku eri wa ana bihi zaciimun ani kafiil ku eh wa ana bihi zaciimun anina kafiila ku ah zaciim kafiil wadaamin wa kaana xamlu lbaciiri baciirkii humbaashay waay macluumu lqadri ladayhim yacni ximlu baciiri markile macnaa ritaga walaa usaqaadaw yama eyna walla ogya macruuf eh walla ogyaa oo macruuf eh waay ximlu baciirin macluum waay shay macluum eh marka mayba ansahaasee deen in la kafaal qaada haddii deentiga darsheeba la ogi haddii deentiga darshee la ogya oo macluum et taasaa daliilinga mayna daliilinga aha lankaas deentilik lahay oo nabaga eri sala allah alay wasalam anik makatukudaw ilaa oo maylikleysade diinaar oo qofkii abugataadana eri ani kafiilku ani ballanqaade ani daaminku eh markaas badnaba ka tukudi markin deenta in la damaana deen qof likiley laku damaana laku kafaalagaada ya ansahaasa hadiiba deenta gadarsheeba la ogyi gadarshee la ogyi la ermay bahi haddii gadarshee lan ogayn shay majhuul eh mal kafaala qaada koro saaso elen walaal kafaal qaadaas ma ein tiradii oo meed intee dhunt ogaadaase waay marka wal majhuule ma ansahayaan wal o markaas majhuule falaa yasiu damaanuha ini gadarka la ogi waayo wayasihu damaanu duyuuni deeniyaalkii lamaansho ansaya almustaqirati duyuunti almustaqirati sugnaatay fi dimati dimika sugnaat idaa culima haddii la ogya qadaruha qadaru duyuuni duyuunti qadarshi haddii la ogi walisaaxibi alxaqi xaqi saaxiib shay may baliyaa mudaalabatu man dalbadow shee leeshaa isu doonaw oo min adamaani min addaamini ah walmadmuuni canhu ah idaa kaana adamaanu damaanka haddii ahaaday calaamaahi korshe haddii ahaaday bayana un ha edaayni waidaa qarima addaaminu rajaca cala almadmuuni canhu lanka xaqi saaxiib shay ee may baliya oo deenti leh mudaalabatu man shaa lanki fadaw dalbadow shee ley laakiin walaa damaani oo hebel hebelaa deenka letaa adi haysatee haa mbe miidkanga deenka letahaa aniku kafaal qaaday deendita ani inka koy langmeerne daamingu lanka xaqile markun lamahaalaban banaant laakiin daaminkahay wala damaani ini xagshay ku qaadada may kale oo dalbado xaqii aad shalay i arti ani la- lamaanku e aad i arti isius er may kale xaqin layaa kan oo oo oo walaalo ku damaanay mar hora gee hora walaalaka lahaayin niyo aan lankaas horta walmaka lahaayin walaa dam- damiinga ah le erhay an adi walkii laa walaaka lamadaba kii fadaa warsada kor lanka sa- oo xaqin leh wali saahib alxaqi lanki xaqan saahib haay may bah liyaa mudaalabatu man qof dalb- dalbadooshe leeshaa usufadaw min adaamini kan wala damaani iwalmadmuuni canhu kan hesheli ku damaani ka allikii fadaa ku qaada kor ama daamiinu daaminka may baahani wal saas eta may daliilin ahaa fali qowli sala allahu alai wasalam ilaahay goolshay yo daliilin e waayo oo oo goolka rasuulka sala allahu alai wasalam mere nabaga alcaariyatu mu'addaatu caariyi macnaha wali ada ada deensato caari haysata caariyada maylare sheyka bilaa ciwadka oo badiil la-aanta ada qaatay majaan la keensay laakiin inay ada hanagda lakoo sugaa lare caariyada tii la gudaa weere nabiga sala allahu alai wasalam wazaciimu kanoo kafiilka ahoo ka faala qaadina ghaarimunkii gudaaw saasari ilkafiil daaminu kafiilkana daamin waa isu damaane rawaahu termidiyu wahasanahu imaamu tirmidiya weriyey waana xadiidka derjadiisna hasan waay wa ama almadmuunu canhu kan hegshaylig oo laku damaanay kan daaminka xadiidkaasaa daliilinga waay maadaama nabigeeri alcaariyat mu'adaatun lanka xagile kii wala damiinku ku haay iyo warsada kor may warsada kore kii la damiinadin warsada kore lamadaba may daliilingaha faligowli sala allah alai wasalam liabi gataada radia allahu canhu bacda maa adda dayna aladi iltazamahu can ilmayit abigataade markii use deentii use laazim siday mayidkii nabaka tukudaay sadiidi diinaar ku gudi kudub al'aana baradat calayhi jilduhu saaseeri al'aana hadda ya baradat calayhi jilduhu madmuunu canhugi waay haddaa jildisheeya gaboobiyaari baradat ah, baradat calayhi jilduhu rawaahu axmed maanisha malik wedehe madmuunu canhu faligowli abi gataada radia allaahu canhu abi gataada man aray bacda maa adda dayna aladi iltazamahu cala lmayiti alaana baradad jil calayhi jildu nabagaasaas eri laakiin ada ka faalag oo damaanti hadda jirshay hataa gaboobiyaari hadda jirshay yaa gaboobi lanka madmuunu canhuguna wali wali in laku gudi waayo macnaa hoob lanku gudna walaa isu lan haysada macnisha saasu alaagti hal markun lanka xagale lanki damiinka haayin warsada kor xagshay lanki la damiinadin warsada kor lamadaba kiifadaa warsade waidaa kaana damaanu damaanki haddii ahaadee calaa maa bayana damaanka idaa kaana damaanu damaanka haddii ay calaamaay korshe haddii ka sugnaaday bayana marka saas eta sidii un hata han sheegnay hoob hoob damaanka ay waayo calaamaa bayana sidaas hoobusay una se ha edayn maanaa sidii una hadda ha edayn hoobka sugunyi haddii daaminka markan idaa kaana damaanu calaa maa bayana maanaa lan deenli kiley ilan dee dadka le oo lan sedaad ku damiinidi haddii ay kii deenta lahaay kan damiinkeena warsada kor kan oo oo way waa la damiinadeegana warsada kor amantii fadaw waidaa harima daaminu markunkii wala damaani uuse hoolo malka lahayne damiin daraa damiin lehaye haddii lankiisu damaynid intii hoolay dhiibo ay usiliki dhigo hoolagay dhiiba lankiisugahay hoolashe intay ku qaadade waatana kaasanin sheego haymadun waidaa harima daaminu kii wala damaani haddii use guda sheegii use damaani rajaca nagdey calalmadmuuni canhu kii hegsheeli ku damaani kii isu ku damaani ee ku gududay kii la damiinadiya anka nagde aan lanki ana koo damaanadi walaay koosiyay walaay kay adina isii meela ku qaadday hagshay calal madmuuni canhu madmuunu canhu kii hegsheeli ku damaani kiya anka nagdeey kiya ku qaadde waay ilaan usu edin shay ameew amanta saasay idaa kaana damaanu damaanka iwalqadaa'u gudowka b biidnihi madmuunu canhu edin shay haddii ay damaanka oo ini isu la damaan inii walaa usulakalahay laku gudo laku dhiiboba haddii isu ogolaayo marka horeba edin shay haayan waay haddii edin shay isan ahaana maaha oo sheekin shay loogi gadar shay loogi ey kaasaa cidahayn markan walaa markan la damaanawna may ha ernay hee shay macluume haddii ha erni ha sheegni ha edayni waay haddii walaa dala- dala damaanawna shardiga may haay hee ini macluum ein waayo deenta la damaanaw deen macluume ini ata ha erni ilaa kaana qadruha maclu- ma- qadruha idaa culima qadruha deenta qadarshi haddii la ogsa adhahri may bay waa kana walaa yasihu damaanu lmajhuuli walaa man lam yajib ilaa darku darkulmabiici walaa yasihu ma ansahaw damaanu lmajhuuli shaykii likujaayilhaay damaano shay ma ansahaw qadar shay bilankasaan walaa maa damaan shayni ma ansahaw lam yajib an waajibna ilaa darku darkalmabiici mabiicidii heleelintii maahin mabiicidii heleelintii mabiicida darkal mabiici yaa la dhahaa ilaa darkal mabiici may baan anshahaane ha shay majhuule dhammaan shay ma ansaha oo gadarshay biliin kasaan ha sheegni og ha sheegni shay gadarshay liin kasaan majhuule dhammaan shay ma ansahaaw ka dhamaani mi'atin tajibu calaa zaydin boqol dhammaan may ahaa ka qowlihii us'ari waay fulaan may ku gadaase intan intan ku gad wacalaya damaanu thamani bici fulaanan kada guriga kiika fulaan ku gad aniina anikiin damaanay macnaa walaalaka gadaaw is lacagda walaa madaasay macluum eh marku majhuul majhuul in la damaano ma ansaho may kale ansahan wal an waajibneena ma damaano korsheyka la damaano in lan- lanka horta ka waajib waay haddii aad erta oo kale boqol diinaar ama boqol dollar oo mustaqbalka zeedlaka la haada doono oo laka- ka waajibi doonto hadda dhammaan ma ansahaad sheeg horta inay waajibaa horweyd markii waajiba kudubaa la damaanay ilaa shay an waajibna oo la damaanaaw hal shay a jara oo laku isatanood intaas shaykaas may la raay darkul mabiici yaa la raay ay dama ilaa damaana darkil mabiici mabiicidii heleelowshe damaanshe maay darkul mabiici may la raay mabiicidii heleelowshe damaanshe macnaa mabiicidii haddii mustaxaq nagato la mutaysid suugagan oo kale hoolaa la sheena oo kale waay hoola oo ya suuga la sheeni lankan suuga hoolaa sheeno ad makasaas lanku meelku koy makasaas hoolaa nga wede gaala nga wede looda nga wede irinka nga wede oo gada kale baaburta nga wedede baaburta nga wedede badeecadiisu waday suuga ada ku gadati la'alla haddii badeecadon tan e lankilahaay arago qobsada oo halaalay masuubta lero la qobsada eentila qobsada lakoo qaadada lacag diitaa tamantaan mar hore bati lacag diitaa an la keen lamaan oo maanaataas mayka dhikanta neefkun adag gadadoo hayta hata hoob la'alla mustaxaq nagdo hoodhahow lankela kiila qobsada hoolagi ada neefkun ku biidi ani inka koyaas ani lan suugi rooga er oo lanka lanka aninkaasee macruuf ay leer taas markuu maynagdaas weli hata ma dhiina may leeraayi mustaxaqiina ma dhiina sheegi lanki malka la dhegna wal hadareer waay wal hadareero waan hadda an waajibna ya mayliliya anikiin lamaane tan yeedee sharciga ilaahay ogolaaday mayn ogolaaday mas- limaslaxa maslaxa daraadee waay mayeelay laalla haddii dhiido hodhow lan lan nagdawnan lahayn lan lanki kasawnan lahayn lankan holashay dayaca maayan masaalihda ummadda daraadiya taasaa lan istano liajli daruura daruuro daraadiya waay adaruuraatu tubiixu lmaxduuraada lere daruuraadna sheega maxduuraadkaa banaayas markan shay an waajibna damaano shay ma ansahaaw ilaa darkal mabiici waay ilaa darkal mabiici mabiicidii ee, ee, heleelintii may darkul mabiici may la raay mabiicidii wal hata ku baada kooy doono oo mabiicidii la heleeliyaa waay darkal mabiici saasaler oo waan wili an kooyn mabiicidii taas maylikwedehan mushtarkii oo mushtar may la rahay kan beesada wedadoo la rahay baayacna may la rahay kan badeecada wedada kii badeecada wedadi yaa la, la damaan qaaday mushtarkia may la leeyahay hoob badeecadun ada lankanku la wareegdi lanki lankela habaho oo lankel leh koy la'alla lankan nis in lahayna edaata hoolay ka ani damiinkuinku idaa kharaja almabiicu mustaxaqan ligayri albaaci أما معيب هدينا ونحو ذلك فهذا ضمان ضمان كان كان قال ما لم يثبت واي ويستقر والأنسقنا عنه وانا يل ضمانه هاي وجاز للحاجة إليه ولم باه نساس درادية باه درادية يا مركو يان أنسى لنا وبدأ إذا ما يكدس انت سرعي كدس انت تجارة هدي اللي حرنا بقول لهم بلن كسان ملتا بدا ولا شيء لره تجارة لون عكرماس والله سبحانه وتعالى علم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته